Hooyada oo la kulanta dhicis waa xaalad adag oo saamaysa dhinacyada caafimaadka, jireed, kan nafsiyeed iyo guud ahaan nolosha qoyskeeda. Hooyada uurka leh oo la kulanta dhicis waa xaalad caafimaad oo sababa dhowr arrimood kuwaas oo loo baahan yahay in si dhow loo baaro. Dr. Cabdirasaaq Colow oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay xaaladdaasi, waxa sababa iyo sida looga hortagi karo.
infekshanada ku dhaco hooyada xiliga uurka ay leedahay tusaale ahaan infecshanadan ku dhaco habdhiska kaadimareenka iyo iyo maxaa la dhahaa habdhiska taranka iyo wax lamid eh infecshanadan loo yaqaano u t i-ga infekshanada ku dhaco gudaha ilmagaleenka iyo maxaa la dhahaa sidoo kale waxaa keena waxyaalahan loo yaqaano nutritionka waxyaalaha ku saabsan oo qofkan nafaqa darada iyo wax lamid eh waxaa keeno sidoo kale trauma wax loo yaqaano ama in maamada shilal ay gasho xiliga uurka ay leedahay taasoo sababta in fitaska ama cunuga caloosha ku jiro uu banaanka usoo baxo isagoo dhicis ah tan infectionkan waxaa ugu badan waxyaalaha oo keeno maxaa la dhahaa infectionadan ku dhaco xiliga uurka leh hooyooyin ku dhaco loo yaqaano toxoplasma infectionis iyo brucella infection maamada la imaado xaaladda loo yaqaano toxoplasmosis iyo brucellosis taasoo iyadana aad dhibaato ba-an ugu hayso bulshadan ku dhaqan degmada jowhar iyo khaasatan maxaa la dhahaa haweenka guud ahaan cuntada qofka uu cuno badanaa ma keento maxaa la dhahaa dhibaatooyinka dhiciska mostly mala dhihi karo maxaa la dhahaa cuntada dhicisay keentaa laakiin waxaa jiro waxyaalo cuntada la xiriiro oo maamooyinka maxaa la dhahaa ku sababa dhiciska tusaale ahaan oo kale in maamadii ay cunto haddii guriga ama meeshii ay ku nooshaa maamadii ay kula nool yihiin xayawaanadan loo yaqaano domestic animalis ama xayawaanadan maxaa lahaa dabajoogta ah tusaale ahaan yaanyuuraha iyo iyo iyo waxa loo yaqaano ariga iyo wax lamid iyo eyga